haatana waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka iyo falastiin axmed iimaan
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadka waxaa marti inoogu ah xogayaha guud ee xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed cabdiqani siciid carab oo haatan ku sugan jasiiradda tahiiti oo uu ka mid yahay guddiga qabanqaabinaya ciyaaraha adduunka ee kubadda lagu ciyaara xeebaha oo halkaasi ka dhacaysa sannadkan waxaan wax ka weydiin doonaa guud ahaan xaaladda isboortiga soomaaliya iyo weliba doorka caalamiga ah ee madaxda kala duwan ee isboortigu ay ka qaadan karaan howlaha isboortiaha ee fiifa ka wado adduunyada marka ugu horeysa cabdiqani kusoo dhowow barnaamijka martida mikrofoonka waa mahadsantahay falastiin waa ku dhawaad isboortiga soomaaliya wuxuu soo maray xaalado kala duwan laakiin gaar ahaan kubadda cagta oo kale dhibaatooyin badanaa waddanka ka dhacay oo adinka guddi ahaan xataa idin saamaysay oo madaxdiina ay ku dhinteen xilligan hadda la jooga marka aad fiiriso isboortiga iyo dalka soomaaliya gaar ahaan kubadda cagta waa sidee
waa mahadsantahay falastiin saas sheegta waddanka runtii dib badanuu soo maray isboortigana iyo kubadda cagtubana dhibaatada dalka ka jirta way dadkay la wadaagayeen waa wax guud oo dalka dhan saameeyey runtii dadka aan ku weynana runtii waa waktigana waa iska dhammaaday waana aadaana looga nahay arrintaas oo arrinna xanuujisay ahayd haddana markii aan usoo noqono allaha u naxariistay dhammaantood waa saaxiibaday aan sila soo shaqaynay dhinaca kale isboortigu waa dhib badan soo maray oo runtii kala duwan laakiin hadda marka la fiiriyo kubadda cagta xaaladeeda sida ay tahay way ka fiican tahay waxyaabihii hadda hore noo soo maray oo hadda labadan sano u dambeysay shaqooyin badan ayay xirigsoon kubadda cagto qabteen guddigiisa fulinta waxaana aada runtii looga shaqeeyey inaan bal isbedel intii la sameyn kara in la sameeyo oo ayadoo laisku duuban yahay oo laga fikiraayo in wax la hormariyo oo fikraddu tahay ayaa waxaa noo suurta gashay kolleyba inaan la socotaana waa rajeynayaa in maantay aan wax badan ka qabanay garoonkii banaadir stadium oo ahaa garoonka ugu horreeyay dalka soomaaliya loo dhiso oo xilliga xorriyadda ka hor la dhisay garoonkaasna shaqadiisa waxay socotay inka la bilaabay xilliga laba kun iyo toddobadii inkastoo hakasho badan ay ku timid oo dagaalada magaalada ka dhacay hakiyaan haddana labadii sano u dambeysay ayaa dib ugu noqon inaan dib loogu noqdo shaqadii la hagaajiyo alxamdulilah maanta wuxuu soo gaaray meel aada u wanaagsan oo waxaan xusi karaa saddex qeyb oo la taaban kara in laga qabtay oo ay ka mid tahay goobta lagu ciyaarayo oo aada muhiim u ah oo maanta gaarsiisan heerka caalamiga adduunka wax garoonka uu ku cayaaro in goobta cayaartooyda ku ciyaaraysa la gaarsiiyey fieldiga la isticmaalayo uu yahay kii internationalka ahaa oo cayaaraha gudaha iyo kuwa dibaddaba maanta aan ku qabsan karno bilicdiisa iyo cabirkiisa iyo tayadiisaba intaba
waxaa jirta in wadamada caalamka ciyaartooyda kubadda cagta ciyaartoo kale sanad walba ciyaartooy cusub ay soo galaan oo ciyaartooy cusub ay yimaadaan in aad heshaan ciyaartooy cusub oo u diyaara inuu heerarka kala duwan ka ciyaaro kubadda cagta sidee dhalinyarada usoo saartaan hadda waa waa runtii cayaartooyda waa haysanaa dalkeena cayaartooy la-aan ma jirto laakiin marka laga hadlaayo inaad hesho cayaartooy horumarsan oo caalamka la jaan qaadaya markaad doonaysa inaad hesho afar qeyboodaa muhiim in uu wadankaaga ama xiriirkaa kubadda cagta u haysto afartaas qeybood haddaa hesho cayaartooyda caalamka meesha ay marayaan waa gaari karnaa afartaas qeybna waxay tahay sida hadda aan ka hadlayno in garoon tababar lagu sameyn karo oo heer caalami gaarsiisan inaad haysato in wadankaaga deganaashihiisa uu wanaagsan yahay in aad haysato macalin aqoontiisa ay aada u sarreyso oo cayaartooyda kuusoo tababara iyo inaad haysato sponsor cid ku maalgelisa hadda annaga waddankeena intuu haysto deganaasho waa okay garoonka waa okay ciyaartooyda waa haysanaa laakiin laba shaqo ayaa naga dhiman aqoonta macalimiinteenna waa haysanaa macalimiin laakiin aqoontoodu hadda ma gaarsiisna macalimiinta adduunka sababtan waxay tahay dib u dhac ku yimid dhinaca aqoonta dalka o dhan ku yimid marka hadda waxaa naga dhimana waxay tahay marka inaan macalimiin oo aqoontooda sarraysina helno haddaba kuweena tababaraan ku bilaabnay oo waa ku socdaa saa la socotaba hadda ogost sanadkan waa nagii tababar oo fifa ayna siisa aan ku qabana dalkeena oo haddaan bilowna horumarkaas waana heli doonaa dhawaan inaan macalimiinta iyadoo sarreysaan helno midda la saddexa midda kaloo naga dhimana waxay tahay inaan cidna maalgelisa aan helno adduunkana kubadda cagta markaad ka hadlaysa inaad horumariso haddaadan helin cid dhinaca ku maalgelisa macquul maha inaad micnaha eh, tayadaada iyo iyo inaad soo gaarteen caalamiya fifa oo hadda adduunka ugu sarreysa is- een, kubadda cagta caalamka ayada maamusho tartan kasta oo ay qabanaysa iyo wax walba ay qabanaysa haddaysa sponsor uhaysan ma qaban karto mana jiri karto marka anaga labada naga dhiman waa labadaas inaan macalimiintan aqoontooda kor u qaadno ama kuwa aqoon la-aan wadanka keenno iyo inaan sponsorship helno oo cidna maalgelis aan helno labadaas markaan helno cayaartooy waa haysanaa in nagu filan cayaartooy dalkeena een, laga soo bilaabo kuwa da-dooda ka bilaabanayso een, toban jir ilaa ay meesha u sarreysa waan heli karnaa Een- laakiin labadaas qodobaan hadda naga dhiman oon rabnaa inaan xooga saarno sidaan ku heli lahayn waa mahadsanta markay timaado een, xulashada ciyaartooyda adduunyadan een, horuu martay iyo wadamada kale afrika waxaa la sameeyaa iskuullada ilmaha ka soo baxaan iskooladaa lagu ciyaarsiiyaa markuu kusii fiicnaado een, magaaladuu u dheelaa saasay kusoo xushaan kooxaha kala duwane adinka haddii aad tihiin guddiga een, maaragtay een, een, is- een, isboortiga gaar ahaan xiriirkii kubadda cagta dhallinyarada een, cusub sidee kusoo heshaan Een, barnaamijka hadda ay sheegayso waa midka hadda aan dalka ka bilownay waa sax sida hadda aad sheegayso Een, annaga hadda program waxaan bilownay een, iskuullada aan kasoo xulanayno dhalinyarada yararka ah da-dooda ka bilaabanayso lix jir ilaa iyo laba iyo toban jir inta udhexaysa kuwaas ayaa hadda tababar lagu wadaa oo iskuullada qaar aan ka xulnay barnaamijkooda hadda waa already waa bilownay oo hadda august waa nagay ay fifa dalka noogu timid ay barnaamijkaas noo bilowda grassrootska ah Een, waana meesha kubadda dhalinyarada looga soo bilaabo si aa usoo gaarto meesha barnaamijkaas waa bilownay Een, hadduuna naga- wadankeena ka dhanqanay ka hor fursad umaanan helin Een, haddii kaas uu socdona een, iskuullada dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare imaanayaan kadib wuxuu soo gaaray ciyaartooy heer ee talentigiisa uu fiican yahay marka programkaas waa sax haddana waan bilownay hore laakiin umuusa jirin oo fursad umaan helin Een, laakiin waan rajayneynaa een, afarta sane ee hadda soo socota kuwa hadda aan bilownay in la arko insha allahu tacaala ciddii gaarta ayagoo u ciyaaraya qarankooda soomaaliya waxyaabihii lagu yaqaano inta ay nabadda tahay iyo goobaha nabadda ah waxaa ka mid ah dhalinyaro xaafadaha ku ciyaarta een, kubadda cagta ciyaaraha soomaalidu ay aadka een, u xiiseeyaana kubadda cagta ugu horeysa een, ammaan darradii iyo dagaaladii dhibaatada wadanka ka dhacay iyo kooxaha qaar oo isboortiga u arkaya inuu yahay wax aan wanaagsaneyn oo kale oo kasoo horjeeday wax taasi maxay ka bedeshay dhalinyaradii xaafadaha ku ciyaari jirta Een, dhalinyarada xaafadaha weli sidooday u ciyaaraan haddii de hadda magaalada aad dhex marto een, subaxii ilaa iyo xilliga ay qoraxdu ka dhacayso meel kasta oo ama wado ah ama xaafad dhexdeeda ah meel yar kasta oo banaanba dhalinyara ku ciyaaraysa oo da-doodu kala duwan tahay markaa fiirsanaha ay udhexayso da-dooda lix jir ilaa iyo labaatan jir inta udhexaysa ay micnaha goob kasta ay helaan ay ku ciyaaraan hadday meel ay een, shamiito ah tahay hadday meel bacaada tahay hadday xeebta tahay meel kastoo space oo xaafad ka banaan dhalinyarada ku ciyaaraysaa waana run oo soomaalidu waxaa la dhihi karaa boqolkiiba sideetan iyo shan waxay jecel yihin kubadda cagta sababtoo ah dhalaanka yararka marka hadda kubadda tenniska aad siiso lugta ku ciyaaraya midda gacanta lagu ciyaar basketka haddaa siisana lugta ku ciyaaraya marka waxay kutusaysaa in dadkeenu ay footballka ee yacni wax neutral ay u dhasheen ay jecel yihiin ay tahay wayna jecel yihiin marka dhinaca kaletana dee ammaandarada dalka lala wadaagaa laakiin dadku ama dhalinyaradu aaday u jecel yihiin footballka meel kastayna ku ciyaaraan xataa xilliyada waxaad arkaysaa eh, een, khamiista iyo jimcadoo kale hadda een, badii ama xeebtii muqdisho oo kale markaad fiiriso meel banaan ma laha way kala sugayaan dadku xeebtana inta ay dadku ay isticmaalayaan markaad fiiriso waxaa la dhihi karaa way ka badan tahay shan kilomitr inta la isticmaalaya dhirirkeeda marka jacaylka wuu jiraa laakiin labada qodob ee kuu sheegay ayaa aada muhiim ah in la helo cid maalgelisa garoomadii oo la badiyo iyo macalimiin aqoontii u sarreysa intaas markaas ku helno waa hubaa boqolkiiba boqol dadkeena niyaday u hayaan ama dhalinyaradeenu inay meel fiican ka gaaraan kubaddana way jecel yihiin marka waxa adduunka muhiimkaana waa jacaylka qofka inuu waxaan jecel yahay inuu inuu inuu inuu ciyaaro Een, ciyaaraha gobolada ayaad qaban jirteen een, cabdiqani maalmahan ama sanadahan dambe lama qaban maxaa hor istaagay mase qorshahaasi mayd kugu jirtaa inaad ciyaarihii gobolada dib u soo celisaan oo la sheegay inay iyagu qayb ka yihiin xataa isdhexgalkii bulshada iyo in la helo ciyaartooy cusub oo hami leh ciyaar ciyaarood
Een, gobolada ciyaarahooda een, xiriir kubadda cagta markii u dambeysay oo abaabulay waxaan ku abaabul waxaan abaabulnay laba kun iyo tobankii bishii december Een, waa waxaana ku qabanay een, magaalada garowe ee xarunta u ah puntland Een, kadib waan isku waa ku talagalnay inaan laba kun iyo koo iyo tobankii laba iyo tobankii inaan abaabulno hase haatee een, fursadaan u weynay iyo- iyo een, goob lagu qabto iyo cid martigelisa baa weynay laakiin sanadkan hadda xiriirka soomaaliya kubadda cagtu waxaa ka go-an insha allahu tacaala inay qabtaan ciyaarihii gobolada Een, dhammaanna xiriir toosa ayaan waxaan la leenahay gobolada oo dhan Een, oo aada noola shaqeeya isku xirannahay dhinaca kubadda cagta maamulkoodana ay xiriir kubadda cagta ay ku xiran yihiin marka sanadkan rajada oo gobolada aaday noogu weyn tahay ciyaaraha goboladana way ka micno wanaagsan yihiin wayna ka xiiso badan yihiin ciyaaraha kale ee aan qabanayno waa ciyaaro sida aad sheegtay waagii barisamaadkii dalka dowladii dhexe hore ee jirtay inta badan kooxihii dhisnaa ciyaartooyda goobahay ka heli jireen waxay ahayd gobolada qaranka meesha inta badan laga heli jira ciyaartooyis waxay ahayd gobolada ayadana ma ka marna taas meesha inaan joogteyno helnana ciyaartooy tayana in helno muhiimadan waxay tahay in goboladu xaqay u leeyihiin dalkay kamid yihiin kubadda cagta qayb bay ka yihiin waxay xaq u leeyihiin in ciyaaro loo abaabulo sanadkaana insha allah waxaan rajeyneynaa dhammaadkiisa oo kaleeto inaan abaamulno waan iswargelina hadda laakiin waxaan dadaal ugu jirnaa ciddii maalgelin lahayd ciyaaraha gobolada ee aan qabanayno sababtoo waxaan maalgelinayn cidna ma qaban karto because waa wax volunteera dadku wada shaqaynayaan cidnana mushaar isku qaadanayn marka waa in at least la helaa cid kal macnaha naga maalgelisa laakiin waa naga go-an tahay qorshaha xiriir kubadda cagtana way ku jirtaa in sanadkan la qabto goboladoo dhanna wayna sugayaan barnaamijkaas oo hadda inta badan waynala soo xiriiraan oo su-aashayna weydiinayaan maaha inay ka qayb galayaan waxayna weydiinayaan keliya goormaa la bilaabaya macnaha waa arrin rajadeeduna ay boqolkiiba toddobaatan ay tahay qabashadeedu insha allahu tacaala adiga hadda waxaa joogtaa jasiiradda tahiti oo dad badani aan filahayo in ama in yara ay maqashay ama qaarkood aysan maqal waxaad ka qayb galaysaa ciyaaro caalami ah oo aad xubin ka tahay qabanqaabiyayaasha ama howlwadeenada maamulaya fifana dabcan aad ka tirsan tahay sidee fursadaha caalamiga ah oo hadda midda aad haysatid oo kale ah ay soomaalidu uga faa'iideysataa
runtii waa su-aal fiican falastiin saa la socoto allah u naxariistay annaga dalkeenna wuxuu lahaa farax sindiko allah u naxariistay shaksi adduunka caanka ah isboortiga dalkeena soomaaliyana uu ka mid ahaa dadkii abaabulkeeda soo gaarsiiyey heer soomaaliya micnaha ay noqoto wadamada aada loo yaqaano anigana iyo ragga kaleo ila midka ama iga horreeyaba farax sindico waxay heleen fursad ay kula soo shaqeeyaan farax xilligii uu xiriir kubadda cagta gacanta ku hayay waxay sanadihii kun sagaal boqol toddobaatan iyo sideedii sida buuga ku qornaa ilaa iyo laba kun iyo saddexdii asaga ay gacanta ku hayay xilligaas farax gacanta ku hayay sboortiga dalkeena kubadda cagtana uu guddoomiyaha ka ahaa farax wuxuu ahaa nin africana madax ka ahaa fiifana ku jiray shaksi caanka ana adduunka uu ahaa micnaha oo fursadaas asaga marka uu hayay dalka uu hayay magaca dalkuuna ku gaaray annagana xilliga aan la shaqaynayna waxaan kamid ahani dhalinyarada oo intuu shaqada hayay tababarka uu soo siiyey ama xilligu shaqaynaya lasoo tababartay lana shaqaynayn intuu caalamka joogay aada umahadsan tahay adigaa mudan farsin
degeystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa xoghayaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed cabdiqani siciid carab oo ku sugan jasiiradda tahiiti tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal nabadgelya
aad iyo aad baad umahadsan tahay falastiin axmed iimaan ayaa barnaamijkaasi martida mikrofoonka nala socodsiinaysay